munaasabad ay ku qalanjibanayeen arday dhammaysatay culumta caafimaadka kombyuutarka iyo farshaxanka kana aflaxay macadka taya ayaa lagu qabtay degmada guraceel waxaa ka qaybgalay munaasabada maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalanjibisay marti sharaf kale cumar xirsi cabdi maamulaha macadka taya ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisay waxyaaba noo qorshaysanaa inaan aan ka guulgaarno alxamdulilah waxaa ka mid ah inaan soo saarno wejiyo saagu qurux badan ku biimaasan ama ku hubaasan hub kaasoo ah aqoon qof walba maanta wuxuu leeyahay awood ama capacity uu leeyahay oo maanta anuu aan aaminsanahay xirfadda oo bartadii maanta meel oo la tago oo ku ku meelmari karo wax ku qabsan karo lool maalmeedkiisa ku dhacsan karaay qaar ka mida marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada waxaa loo baahan yahay cilmiga aada baratay ee iskuulka aad ka baratay ama xarunta aad ka baratay by practical inaad ku doodo arday waxaad barteen xirfado kala duwan wixii aad barteen shahaada caawa aad meeshaan ka qaadanayso macnaheedu ma ahan inaad xaafadda dhigataa laguma siinin ardayka qalin jabiya caafimaad waa inuu caafimaadka ka bilaabaa xaafaddiisa
qof walba waxaan kula dardaaramayaa maanta shahaadada meeshan ka qaatay inaysan ku hooligan haddaad caafimaad ku baratay muhiimadeeda maaha inaad lacag ku helaysid shaqa ku helaysid isbitaallada dad si firiya ku shaqeey ugu yaraan markaad shaqaynaysid waa inaad shan shan sana aa shaqaysaa lacaglaanaa ku shaqaysaa dufcaddan ayaa dufcaddii labaad ee ka qalinjibisay macadka taya ee degmada guraceel tan iyo markii la aasaasay